Xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa soo wajahday dadka barakacyaasha ah ee ku nool kaamka Hillaacee ee magaalada Dhuusamareeb. Baahiyaha ugu daran ee haysta dadkan ayaa waxaa ka mid ah dhinacyada raashinka, biyaha, iyo caafimaad darro. Qaar ka mid ah barakacyaasha ku nool kaamka Hillaacee ee magaalada Dhuusamareeb ayaa codsaday gurmad degdeg ah.
kaamkan waxaa isugu yimid dad tiro badan oo ku soo barakacay dadka duurka ka soo barakacay iyo kuwa gudaha ku soo barakacay waxaa ka jira dhibaatooyin tiro badan sida cunto la-aan oo kale een, sida oo biyo yiri oo kale suuli la-aan uusan wax suulili ahayn een, waxuu kaloo se helin intii waayahana gargaarka oo hay-aduhu ay bixiyaan ma uusa helinin een, tan xaafadda oo ku dhex yaallo waxuu sida kuma lahan sidoo kale dhinaca ca- caasimadda oo kale iyadana wax mudnaana ciduna kama siinin kaamkan dadka degan waa laba boqol iyo toddobaatan qofood reer ayaa degan intii waayahana dhibaatadaas baahsanaa ka jirtay wax soo booqday male wax soo kormeera male oo hay-ad ah wax wax u keenana male dadkaas meeshaan way ku dhibaataysan yihiin meeshaana yaalliin waxaan codsanaynaa dhinaca caafimaadka een, dhinaca nadaafadda dhinaca biyaha dhinaca suuliyaasha hadda xilli roobaada lagu jiraa guryihii waa kuwaana waa ka diimdiimeen mar baa guryahan loo dhisay sidii guryahan loogu dhisay wax dambe oo dayactiri laguma samaynin inaan iskana joogno waxaan ku helnay na aysan jirin una baahannahay hay-adaha aan uga baahannahay wax badan annaanan saanaan ku helin onaan waayahan waxaan ka helnay aysan jirin wax walba oo dhanaa ka jira oon uga baahannahay oonaan ka helin annaga wixii nala siiya markaas oo naloo soo garto oo hay-adda iyo wixii wada ay noo soo gartaan ayaa noo qayra wixii nala siiyaanan annagu qayraysanaynaa laakiin annagu wax inaan nala siin oon toban bilood aanan kaankan waxaan ka helnay iyo waxaan ka qaadanay aysan jirin iyo ka badan lix sano uu dhisan yahay wax hadda lagu qaatay oo lagu helon kuleeyahay waxaasaa lagu helana ma jiraan inna loo dhisay oo hay-adu noo dhista waa ay jirtaa buushash inay noo dhiseen way jirtaa buushashkii waa ay bideenoo shan goor inta bideena hadba bac la saaray wax hadda lagu helana ma ay jirto waana u baahannaa waxa islaamka ilaahay oo inta kaama ka qaatay inta dadweynuhu ay qaataan aan uga baahannaha in nala ka siiyo ha ahaatee biyo la-aanaa ka jirta maxay ahayd baahiyaa ka jirta dad jiranaa aad joogo oo dadka ku heeraaran oo wax jira- wax jiran iyo wax fayooba waa ay leeyihiin hay-adaha iyo ilaahay bay u baahan yihiin waxaan rabnaa marka inaad naga gudbideen inaan u baahannahay oo aan ka codsanaynaa inay wixii ilaahay u soo dhiiba ay noo keenaan oo aysan naga hagran degmada dhuusamareeb iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa waxaa ku nool barakacyaal badan kuwaasi oo ay haystaan duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah